wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa dowladda jubbaland ayaa tababar muhiima u qabatay iskaashatada calafka iyo xoolodhaqatada magaalada kismaayo tababarkan ayaa diiradda lagu saarayay waxsoo saarka calafka xoolaha noocyadiisa kala duwan tababarkan oo socon doona muddo shan maalmood ah ayaa inta uu socda waxaa ka qaybgalayaasha la baraya farsamooyinka casriga ee xanaanada xoolaha iyo qaababka waxtar kale ee looga faa'iidaysan karo xoolaha iyo agabka la xidhiidha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda jubbaland mudane maxamed nuur cali oo si rasmi u daafuray tababarka ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda uu tababarkan u leeyahay dhaqashada xoolaha iyo in la hormariyo aqoonta xoolodhaqatada wasiirka ayaa ka qaybgalayaasha ku booriyey inay si buuxda uga faa'iidaystaan tababarka maadaama uu fursad muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha iyo nolosha bulshada xoolodhaqatada ee jubbaland annagu haddaan lahay xoololey dadka hore waxay ahaayeen xoolo raacato laakiin hadda waxaan rabnaa inaan noqono xoolo dhaqato xoolaha si loo dhaqdana waxay u baahan tahay qaabkii loo dhaqan lahaa in la barto cilmigii lagu barto oo ugu horeeyo in la siiyo wixii calafkii la siin lahaa la diyaariyo waagii hore waxaan ku tiirsanayn keliya roobka noo yimaado iyo naqa soo baxa iyo xoolahaas in naqaas ay raacaan masaafo noocay kasta ha noqotee meeshii naq lagu sheeqo oo la guuro marka xoolaha intay guurayaan xanuunay geli karaan biyo la-aanaa ku dhici karto cunto la-aan baa ku dhici kartay marka xoolahani iyo asadkii aan lahayn inta badan marna abaaraa leen jiray marna xanuunaa leen jiray maadaama soomaalidu ay hodan ku tahay xoolaha waxaan rabnaa hadda kadib in xoolaheena ay badbaadaan iyo qaabkii loo dhaqan lahaa qof waxaad arkaysaa boqol neef oo geela ama ari ama lo leh haddana maskiina oo baadiyaha inti jooguu leeyahay aniga maanta sokor ha la iisoo dhiibin ninkii magaalada jooga sokor ha iisoo dhiibin sababtoo ah qaabka looga faa'iidaysan ma garanayo laakiin adduunyada horumartay maanta qofka neef lo ah iska leh faqiir ma aha sababtoo ah intaasoo litroo caanaa laga maali marka hore gasaca waa la gacsacayni oo warshadeenaa lagu gelin waxaa laga yaabaa cashuurta dowladdana inuu iska bixiyo isagana nolol fiican caruurtiisa iyo isagaba ay ku noolaadaan annagana kun neef oo lo ah ayaa qofka daba socdaa dhar ma haysto waxaa laga yaaba markuu xanuunsado kaniini in magaalada loogu soo dhiibo uusan ka faa'iidaysan xooluhusu u daba socdo xoolihina way dhammaanayaan isna waa ka daba dhimana marka waxaan rabnaa dheeftan ilaahayna siiyey oo dheemankan madow aan daba socno inaan ka faa'iidaysano wasaaraddu siyaasaddeeda waxay tahay dadka soomaaliyeed faqiir ma ahan dad xoole haysto way faqiir ma ahan laakiin waxaan faqiir ka nahay xirfadda iyo qaabka uga faa'iidaysan lahayn waxaan rabnaa taas inaan uga faa'iidaysano maanta oo dadku waxay haystaan aan barno intii la siin lahaa kaar yar inta la siiyo oo la yidhaha boqol doolaroo kugu jirta meeshaan bisha markay dhammaatay hay-ad kale ku keenaysa la dhihi lahaa waxay haystaan in la baro inay dhaamin yihiin ay gacanta ku haystaan seminaarkan muhiimad gaar buu noo leeyahay waxaan rabnaa dadka qofka laba neef oo ari ah ama lo ama geel leh haddii uu naqeen ku sameeyo oo fadhiisiyo oo naaxiyo wax weyn baa ka soo kordhi kara tusaale dhowr jeerna waa kusoo celinay adduunyada maanta aan joogno waxaa laga yaabaa in jaakadaha aan wadano iyo boorsooyinka iyo kabaha in laga sameeyo maqaarka waxaa laga yaabaa neefka ariga ah in lixdan dollar la gado joog kabaa oo maqaar laga sameyna toddobaatan dollara la gadaa marka hal meeqa joogoo kabaa ayaa neefka ariga dushiisa saaran haddii maqaarka keliya laga faa'idaystay la yidhahdo dadkeena saa uma fakerayaan waxaa leeyihiin qof intaasoo xoolaha haysta waxaa la leeyahay faqiir waay waxba ma haysto oo qofkii waa qof maskiina sidoo kale qofka boqol neef oo geela haysto ama ka badan haysto wuxuu ku tiirsan yahay oo keliya roob inuu yimaado adduunka isbedel cimilada jirto cimilada waa isbedelaysaa dhibaatooyinaa taagan mar roobaa imaanaya mar daadadaa imaanaya mar abaaraa socdo wax hagaagsan ma jiraan marka qofkii intaasoo xoolaa haystay boqol neef oo geela hadaad haddii toban caruura dhasho tusaale ahaan oo aad waxba tacbaa u samaynin ka war ay iska jojoogaan markii yacni mirahaas iyo waxaas un markay yimaada inay isku cunaana saas uu kugu dholaada qorshe miya sida caruurtan oo kale ugu fakerin waa xantadan ugu fakerna noolo waayo xoolaha waxay u baahan yihiin caafimaad ay u baahan yihiin biyay u baahan yihiin baaday u baahan yihiin oo ay cunaan wixii oo dhan waxaan rabnaa marka in qayb qayb aan usoo dhisno wasaaraddu waxay xooga saari jirtay waagii hore caafimaadka xoolaha oo qofka xoolihiisa in loo daweeyo laakiin hadda waxaa soo baxday qofka xoolihiisaba inuusan aqoon inuu iska daba socdo waxaa laga yaabaa qofka ulbuu wataa xooluhu daba socda xoolaha markay dhanka aadaan maanta ilaa uu qoraxda intay dhacdo xoolihii meeshay aadaan buu la aaday xoolaha hogaaminaya waxaan rabnaa xoolaha annaga inaan hogaamino